wasiirka wasaaradda beeraha ee waraabka maamulka hirshabeelle mudane maxamed sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha ayaa kormeer dhiirigelina ugu tagay ardayda dhigata kuliyadda beeraha ee jaamacadda zamzam kormeerka ayaa qayb ka ah dadaalada lagu dhiirigelinaya waxbarashada beeraha iyo sidii ardayda loo taageeri lahaa si ay u noqdaan hormuudka horumarinta waxsoo saarka gudaha iyo ilaalinta deegaanka intuu socday booqashada wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxay warbixino ka dhageysteen maamulka jaamacadda iyo ardayda iyagoo si gaara u bogaadiyey dadaalada ardayda iyo barashadooda ee ku aadan aqoonta la xiriirta beeraha casriga ah wasiirka ayaa sidoo kale ku booriyey ardayda in ay aqoontooda u adeegsadaan sidii gacan ugu geysan lahaayeen horumarinta dhaqaalaha iyo sugnaanta cuntada ee deegaanada hirshabeelle qaar ka mid ah ardayda ugu horeyn ka hadashay goobta ayaa ka mahad celiyey booqashada wasiirka waxaa aad ugu faraxsanahay inay nasoo booqdaan tiimka wasaaradda ugu horeeya wasiirka wasaaradda beeraha iyo wasiir ku-xigeenka waxaa sharaf weyn inoo ah inay jaamacadda noogu soo booqdaan waxay ahayd waxay kusoo aadeen xilli anagoo aan ku jirno shaqo maalmeedka ama baraatikada waxaan tusinay baraatikada noocyada kala duwan ee aan qabano oo ay ka mid yihiin drip irrigation installationka inaan tubooyinka xirxirno iyo tubooyinka waxaan ku qabanayno waxaa tusinay kasaafo ama maxog oo aan ku beernay jaamacadda oo ay tahay in aan tusnay inay juharka ka bixi karo kasaafa marka tiimka wasaaradda oo ugu horeeya wasiirka waxaan leenahay soo dhawaada jaamacadda simsim beeraha dowladda hirshabelle aniga wuxuu ku soo aadiyey anigoo yani diyaarinayno oo ku jirno diyaarinta dhulka anigo ku jirno baratico oo yani diyaarinayno drip irrigation land preparation haddana wuxuu ku soo aadiyey ayadoo waxay leeyihin ku jirto anigoo diyaarinayno
dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle mudane maxamed sheekh maxamuud ayaa dhankiisa sheegay in ay diyaar u yihiin garab istaaga ardayda barata kuliyadda beeraha ka wasaarad beere ahaan inaan maanta booqasho ku tagno jaamacadda zamzam kambaskeeda jowhar kaasoo aan ugu tagnay arday badan oo ka barato kuliyadda beeraha si wax soo saarka wadanka guud ahaan uu kor ugu kaco jaamacadda waan u hambaliyeynaa sidoo kale ardayda waan u hambaliyeynaa waxaan leeyahay hore u socda dadaalkiina laba jibaara nasiib wanaag ma u malaynayn inaan saaka arki doono gabdho yaryar oo aad u qalbi furan jecel inay wax bartaan jecel inay wax soo saarka wadanka kor u qaadaan ayagana waxay leeyihiin mudnaan gaar ah waa mahadsan yihiin waa dhiirigelinaynaa sidoo kale jaamacadda iyo ardada waxaan u ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan inaan heel iyo hooba aan ku garab taagannahay oo ay wasaaraddii tahay wasaaraddoodii aysan marti ka ahayn ardada ka soo baxdo kuliyadda beeraha haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa insha allah inay ka mid noqon doonaan tiimka wasaaradda beeraha insha allah waa fursad gooni oo ay haystaan ardada ku jirto ama ku soo biirtay kuliyaddan beeraha ee jaamacadda zamzam wasaaraddu waxay idinla garab taagan tahay mar walbaba wax alla wixii aad u baahan tihiin sidoo kale wasaaraddu waxay leedahay beer tijaabo oo loogu talagalay in wax soo saarka dalka kor loogu qaado iyo abuurada kala duwan seediska in lagu tijaabiyo sidoo kale jaamacaddu waxay diyaar u tahay in beertaas tijaabada jaamacadda wasaaradda ay leedahay in lagu dhiirigeliyo ardada kormeerkan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle iyo mas-uuliyiinta ka tirsan wasaaradda ayaa qayb ka ah dhiirigelinta ardayda barata kuliyadda beeraha ee jaamacadda zamzam